بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa dersigeennii labaatan iyo sagaalaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya waxaanu ku soo jirnay salaadda shuruuddeedii salaadda shuruuddeeda waanu soo marnay shardiga koobaad in uu yahay islaamnimo in la helo weeyaan shardun likulli cibaada shardiga labaadna waxaan ku soo marnay atamyiis qofka tukanaa waa inuu mumayis yahay weeyaan waa inuu wax kala sooci karo qof waalan iyo saqiir baa baxay shardiga saddexaadna waxaan ku soo marnay salaada la tukanaa waxaa shardi ah dukhuululwaqti waqtigeedii inuu galo weeyaan salaadan waqtigeedii gelin layskama tukan karo dad baa hadda ummadda waxay u iftoodeen awqaadan hadda la joogo maadaama cishihii iyo dib iskaga dhacayaan oo salaadihii aad uu xogay dhib badan yihiin dadka qurbaha joogaahu inay isku daraan oo markay maqhrib tukadaanba cisho iska tukadaan oo salaadan waqtigeedii la gaarin la tukado salaadan waqtigeeda la gaadhin lama tukan kara weeyaan jamac haddii la samaynayo oo laba salaadood la isku darayo jamcigaasu ama jamcu taqdiim ha noqdo ama jamcu ta'khiir ha noqdo oo duhurka iyo casirkoo laysku daro ama cishaha iyo maqhribkoo laysku daro qofka musaafirkaaba xaq u leh waa noo imaan doona insha allah laakiin adigoo muqiim ahoon musaafir ahayn inaad tidhaahdo salaaddii baan iska jamcinayaa oo anigu waxaan rabaa inaan iska jiifto suuragal maaha haddii roob daraaddii xitaa wax loo jamcinayo shuruud bay leedahay oo qof kastaa ma samayn kara weeye marka waxaa fiican dadka aan fiqhiga islaamka fahamsanayn ee masale oon maqlay laakiin macnaheediiba aan kaamil u aqoonin dadka inaysan been u iftoonin weeyaan maxaa yeele fiqhi baa diintu u baahanta nabigeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay qofkuu khayr la doono diinta ayuu fahamsiiyaa weeyaan ilaahay diintahana fahamsiiyo shardiga afaraadna waxaan ku soo marnay alcilmu bifardiyatihaa salaada faradnimadeeda qofku waa inuu ku cilmi leeyahay shardiga shanaad oo salaadda waxaan ku soo marnay salaaddu waxay leedahay faradyaal bay leedahay masalanba takbiirtu waa farad waa waajib niyadu waa waajib faatixadu in la akriyaa waa waajib qiyaamku waa farad faradyaalku ama ha noqdeen qowli ama ha noqdeen ficli ama ha noqdeen qalbi farad walba oo salaada arkaanteeda ka mid a waa inaadan u aaminin sunno inuu yahay weeyaan shay farada sunno waa inaan loo aaminin loo ictiqaadin shardiga lixaadna waxaan ku soo marnay qofka tukanaa waxaa shardi ah addahaaratu can alxadathi alasqari waalakbari xadahayn yacnii in uu daahir yahay oo uusan qabin wax weese buriya ama wax qabays waajibiya ayse ku sugnayn shardiga toddobaadna waxaan ku soo marnay addahaaratu can alnajaasati fi althawbi waalbadani waalmakaan qofka tukana waa inuu daahir yahay oo maradiisu ay daahir tahay weeyaan thawbkiisu waa inuu daahir yahay badankiisu waa inuu daahir yahay makaanka uu ku tukanayo kulli waa inay waxaasoo dhan daahir ahaadaan dahaaraa shardi ah weeyaan dadka maanta nijaasada iyo dhulka nijaasada iskaga tukanaya salaada ilaahay ka aqbalin maayo dadka kabaha kabaha nijaasta lala mara ku tukanaya ilaahay salaada ka aqbali maayo dadka maanta sigisaanta masaxanaya oo markaa dhahaya nebi moxamed baa khuf masaxday hadda khufkii yaysan aqoonin khufka la sheegay sigisaanba maahanba nabigeennu sigisaan buu masaxday meel ay ku taallaba lama arka weeyaan calayhi salaatu wasalaam ayagana salaadooda la aqbalin maayo marka kulligood waxaa la rabaa salaadda aad tukanayso nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukada anigoo nebi moxameda sidaad igu aragteen u tukada buu yidhi qofkii aan nebi moxamed arkinin calayhi salaatu wasalaam oo wakhtigiisii aan joogin waxaa soo gaadhay nebi moxamed diintii laga soo guuriyey oo aan la beddelin oo sideedii ah weeyaan marka diinta in la raacaa la rabaa ra'yiga iyo caqligu ma shaqaynayo diintaa shaqaynaysa weeyaan waxaa la yidhaahdaa caqliga bini aadamka diinta laguma miisaamo sayidinaa cali ilaahay raadiha ka noqday wuxuu dhihi jiray low kaana addiinu bira'yi lakaana masxu acla asfala alkhufi owlaa min aclaah hadday diintu ra'yi noqon lahayd khufka marka la masaxanayo kor in laga masaxa waa waajib hoosna waa sunno hoos baa la dhihi lahay buu yidhi waajibka la dhihi lahay buu yidhi laakiin diintu ra'yi maahane waa alitibaac billaahi wa birasuuli sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo rasuulkiisa in la raaco amarkooda weeyaan ee ra'yigaaga ha raacin shardiga marka toddobaad kaasaan ku soo marnay shardiga sideedaadna waxaan ku soo marnay sadrul cawra qofka tukanaa waa in cawradiisa asturo shardiga sagaalaadna waxaan ku soo marnay qiblada in la qaabilo shardiga tobnaadna waxaan ku soo marnay tarkul kalaam qofka tukanaya hadal oo dhan waa inuu iska dhaafo weeyaan ilaa salaad baa lagu jiraa salaada laguma hadlo oo ma la ogola dhexdeeda intaad tukanayso in la hadlaban laba ogola weeyaan hadal oo dhanba waa inuu iska dhaafo ayaa la yidhaahdaa maxaa yeelay hadduu hadlo oo hadalba uu la yimaado salaaddu way buraysaa weeye haddee khidaabka la diidayo waxa weeye kalaam kas loola yimaado oo bini aadamka lagula khidaabo qof hadduu hindhiso ee alxamdulilah uu yidhaahdo adigoo tukana yarxamukallaah ma odhan kartid haddaad tidhaahna salaaddaa kaa buraysa weeye salaaddaa kaa buraysa haddaad makhluuq oo dhanba la khidaabto la hadasho salaaddu way ku burtaa nabi moxamed waxay ka soo haray calayhi salaatu wasalaam khidaabkooda laakiin nabi moxamed salaada iyadoo lagu jira lala khidaabi karaa oo lala hadlaa weeyaan assalaamu calayka ayuha anabiyu calayka kaafkaas waxaa la yidhaha carabiga kaafulkhidaab baa la yidhaah waa nabi moxamed oo lala hadlayo calayhi salaatu wasalaam oo la salaamayo weeyaan taas dhib male iyadu rasuulku dadka waa ka sharaf badan yihi laakiin haddii makhluuqa kale aad la khidaabto oo maalan ba aad wax kale ku hadasho hadda lama ogola weeye dhulbaad maalan baad la hadashay yaa ardu rabbii wa rabbuki allaahu baa tidhi dhulay anigiiyo adigaba ilaah baa noo rabbi ah waa kaa buray salaadu ama waxa weeye shaydaankiibaad la khidaabta weeyaan oo maalanba shaydaankiiba intaad waswaas darinteed waxaa tidhi alcanuka bilacnati illaah acuudu billaahi minka baa tidhi adoo tukanaya lacnadda ilaah baan kugu ridayaa shaydaanow ilaah baana kaa magangelayaa weeye haddaad shaydaan la khidaabto salaaddu way kaa buraysaa weeye khidaabka makhluuqa lala hadlo lama ogola iyadoo la tukanayo xadiis imaamu muslim oo warinayo soo saarayo zayd ibnu arqam nabi moxamed oo ka wariyey calayhi salaatu wasalaam saxaabigaas wuxuu yidhi kunnaa natakallamu fi salaat salaada dhexdeedaan iskaga hadli jirnay haddaan nahay asxaabta nabi moxamed xataa nazala qowluhu tacaalaa wa quumuu lilaahi qaanitiin ilay aayaddaasu intay ka soo degooto salaadda waa kudhex hadli jirnay aayaddaas markay soo degootay fa umirnaa bisukuut aamus baa nala amray wa nuhiinaa cani alkalaam hadalkiina waa naloo diiday iyadoo salaada qofka uu ku jiro haddii arrin ku timaado ma hadli karo ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii aad la timaado kalaam dikriga ilaahay qur-aan baad akhriday qur-aankii kariimka ama ducaad akhrisay weeyaan yacni kuwaasoo kaleeto waa la ogol yaha weeye maalanba ducadii baad akhrisa weeye ducaad la timid yacni wax dhibi maysa baa la yidhaahdaa haddii ducadiioo kaleeto iyo aad akhriso ood markaa la timaado weeye waxba dhibi maysa weeyaan laakiin ducadii iyo qur-aanka kariimka oo la akhriyo iyo dikriga ilaahay iyo adkaarta iyo dhib ma lahan kuwaasi iyagu dhib ma lahan laakiin intaa wixii aan hayn dhib bay leeyihiin xataa xadiisulqudsi lama akhri karo iyadoo salaada la tukanayo kitaabkii injiil oo nabi ciise lagu soo dejiyey lama akhri karo kitaabkii towraad oo nabi muuse lama akhri karo tilaawadoodaa la nasakhay xugunkoodaa la nasakhay wax la khidaabi kara ma jiraan qof baa wuxuu ku odhanaya anigoo tukanaya yacni af soomaaliya ma iskaga ducaysan karaa weeyaan xaggee af soomaaligu joogaa salaad baaba lagu jiraahe salaadda marka lagu jiro carabi in lagu akhriyaaba loogu talagalay cajamiba looguma talagelin weeyaan cajamiba looguma talagelin marka qaybahaas oo dhan baa meesha ku jira nabiga laakiin haddii lala khidaabo iyo ficlan haddii lagula yimaado oo nabigu inta kuu yeero xitaa oo qof meeshii waktigiisii jooga aad ficil ahaan nabiga ugu tagto ayadu dhib ma lahan baa la yidhi maxaa yeelay ilaahay qur-aanka wuxuu nagu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu stajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum kuwa ilaahay iyo rasuul rumeeyow ilaahay ajiiba nabi muxamedna ajiiba rasuulka markay idinkugu yeeraan wax idin noolaynaya baa la yidhi marka nabigu hadduu noo yeero yacni waxa weeye ficlan haddii qofku u aado xataa ficilka salaadda ku buri mayso qowl hadduu ugu jawaabana salaadda ku buri mayso laakiin waalidkaaga haddii ay inta kuu yeeran aad tira hooyo adoo tukanaya ta hooyadaa ku wacdo salaaddu waa kaa buraysaa weeye waa bini aadam loo jawaabay oo nabi moxamedna aan ahayn calayhi salaatu wasalaam marka iyada axkaamtaas bay leedahay baa la yidhaahdaa waxaan la ogolayn salaadda in lagu dhex hadlo hal xaraf kas in loo yidhaha lama ogola oo macno keenaya weeyaan ama laba xaraf yayba macno lahaani haddii hal xarafoo macnale aad ku dhawaaqdo qi baa tidhi ama ci ayaa tidhi ama fi ayaa tidhi ama shi ayaa tidhi ama li kaliya laam hoos dhigan baad ku dhawaaqday adoo tukanaya salaaddu waa kaa buraysaa weeyaan maxaa yeelay qi markaad tidhaahdo waqaa yaqii lam yaqi qi ilaali weeyaan min alwiqaaya waa ficil amar oo xagga sarfiga lagu bartaa weeye waa ficil amar wacaa wou weeleeyi waa xafiday yacii wou xafidayaa lam yaci ma xafidin ci xafid shayga weeyaan oo weelay marka ci kaliya haddaad ku dhawaaqdo cayn hoos dhigan waa ficil amar weeye salaaddu waa kaa buraysaa fi haddaad tidhaha ballanta oofi weeye salaaddu way kaa buraysaa weeyaan shi kaliya haddaad tidhaahdo min al wishaayati baa laga keenay ceebayn weeye salaaddu waa ku burtaa li kaliya haddaad tidhaahdo min alwilaaya maamulid iyo madaxnimaa laga keenay salaaddu waa ku burtaa weeyaan hal xaraf oo macnale qofku hadduu ku dhawaaqo oo kasna uu ugu dhawaaqo salaaddu waa ku burtaa baa la yidhi kas hadduu ugu dhawaaqo hadduusan kas ugu dhawaaqin ka waran hadduusan arrintan cilmi u lahayn oo jaahil yahay ayadana ka waran hadduu ishalmaamo ama uu yahay jaahil jaahilka waxaa loo qaybiyaa macduur iyo khayru macduur hadduu yahay qof jahliga loogu cudrayo oo waa qofkee waa qof islaamka hadda soo galay oon axkaamta islaamka weli baranin dadka markay soo muslimaan balaayaaba la ordaydo inta sacuudiga la aadaan bay soo baraan maalinka dambe isagoo shalay soo muslimay oo haddana wahaabiya buu soo laabanaya waa balaayo ka soo carare balaayo u carar baa la yidhaahdaa soomaalidu hadalka ay tidhaahdo soo maadna arkinin kudka guuri qanjo u guur era la yidhaha baa jira kudka guuri qanjo u guur yacni waa cudur ka taga cudur kale aad weeye gaalnimuu ka soo cararay markaasuu wuxuu noqonayaa waxa weeye bidci buu noqonayaa haddana nebi moxamed u aaminsan xaqiraya rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam nabiga xaqiraya muxuu faa'iida marka balaayaad tababartay marka qofkii muslima yacni in la badbaadiyo oo qof kalbaahu ou u sheego wax wanaagsan oo nimankaa laga badbaadiyo qof kasta ha ku dadaalo weeyaan maxaa yeelay intay la ordaan bay dhahaan bal kaale beydka ilaahay tag bay leeyihin kaale soo xaji bidcaday inta ugooyaan ugeeyaan sacuudiga joogta oo hadiye ka soo dherjiyaan oo xaramka ilaah ku soo warwareejiyaan bay waxay soo celinayaan isagoo usuulu thalaafaha iyo fadxu majiidka iyo siyaanatul insaanka iyo kayfa nafamu tawxiidka iyo cinwaanu najdi iyo alrasaa'il shakhsiya iyo baadilkii bidcada laga soo guuriyey asagoo watou maalinka dambe soo laabanayaa weeyaan wuxuu faa'iida ma leh allah naga badbaadiyo marka waxaa la yidhaahdaa qofka jaahilka la odhan kara macduurka ah waa qof islaamka hadda soo galay oo qariibu cahdin bilislaam baa la yidhaahdaa islaamnimada ayuu ku cusub yahay weeyaan waa macduur ilaa diinta intuu ka baranayo aw nasha'a baciidan can alculamaa ama waa qof ku barbaaray culammada meel ka fogow ku barbaaray culammadu ka fogyaha waxaa looga jeedaa yacni waxa weeye alculamaa bihada alxukmi almajhuul weeyaan bilbucdi canhum waxa weeye ma uu safri karo macnaha meel uu culamo ka heri kara maba jooga wax waxu sheega waaye marka qofkaasu hadduu ku dhawaaqo isagoo tukanaya hal xaraf hadduu ku dhawaaqo salaadda uga buri mayso waxaa loo gaarsiinayaa ilaa lix kelimo sida uu qabo weeyaan ibnu xajar imaamulqalyuubi qalyuubi ibnu xajarkuna lix bu afar buu gaarsiinayaa weeyaan yacni afar kelimo curfi ah ama lix kelimo xogayba asaga loogu cudur daarayaa weeyaan qofku laakiin nisyaan haddii ula yimaado isagana cudurdaar buu leeyahay ilaa lix kelimo iyo meelahaas baa loo sugayaa maxaa yeele nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rufica can ummatii alkhada'u wanisyaan ummaddayda waxaa laga kor yeela buu rasuulku yidhi gefka iyo halmaanka wixii uga dhaco ummaddayda waa laga cafiyo weeyaan marka waxa weeye taasoo kaleeta ayaaba ka mid ahee salaaddii uga buri maysa baa la yidhi uga buri maysa weeyaan qofka cilmiga aan lahayn oo hadda diinta soo gala waxaa loo daliishaday waxaa dhacday waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo nabigu dadka tukinayo ayaa nin nin baa hindhisay markaasuu nin kale wuxuu u yidhi oo saxaabi la yidhaha mucaawiya ibnu xakam oo markaa islaamka soo galay oon oqoonin waxaa la diiday ayaa yidhi yarxamuka allaah dadkii oo dhan ba indhaha igu soo fiiriya buu yidhi markaasaa idhi buuri waa sukla ummaah war hooyadii ha weydee maa sha'nukum tanduruuna ilaya buuri oo maxaad ii fiirinaysaan waaba hadlayba awal awal yarxamuka allah baa ladiidana wuu hadlay dadkii waxay gudagaleen inay saas ay macnaha dharbaaxyo ay ku dhifanayaan cajirkooda iyagoo aamus ii ishaaraya waxaan dareemay in lay aamusinayo nabigu markuu salaadii ka baxay ayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidoo wax ii baray buuri saxaabigaas qof ka tacliim fiican nabi moxamed indhama saarin buu yidhi sida wax ii baray rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii nabi moxamed ima guulguulin imana garaacin imana ceebayn buu yidhi sala allahu calayhi wasalam inamaa qaala kaliya rasuulku wuxuu ii yidhi ina haadihi salaad laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadan hadal bini aadam uma suubado inama huwa tasbiixu watakbiiru wa qiraa'atu lqur'aan salaadu wax kale maahane waxa weeye waa tasbiix iyo takbiir iyo qur'aan akrin ee salaada laguma dhex hadla baa layidhi mucaawiye binu xakamow maanta ka bacdi salaadda ha ku hadlin nabigu saasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadda kaa burta lama dhihin maxaa yeelay ereyga uu ku dhawaaqay dhowr erey buu yidhi laakiin isagu waa macduur oo islaamkiibuu hadda soo galay waa qariibu cahdin fiqhiga dhan oo laydiin sheegayo xadiistii rasuulkaa laga qaatay calayhi salaatu wasalaam dadka aan cilmiga aqoon baa waxay dhaheen axkaamta culummadaa fekertay bay dhaheen war feker bini aadam maaha waa almustanbadu min alkitaabi wa sunnati sayidina moxamed wa min asunnati waxaa laga qaatay sunnada nabi moxamed iyo qur'aanka kariimka ah xugunkoodiioo naloo qoray weeyaan ee wax meel cidla laga keenay maaha marka salaaddu axkaamtaas bay iska leedahay waxay kaloo salaaddu ku burtaa sida aanu soo ogaanay waxaan soo marnay oo dadka lagu imtixaamay oon usbuucii hore ka soo hadalnay riraxyada dadku horta waxyaabaha ay samaynayaan afcaasha waa u tegi doonaa oo dadka qaarkood markay dukanayaan garka iyo saa uu midkood macnaha uu iskaga salsalaaxayo iskaga taataabanayo qaar waxaa jira ilmihii inta soo qaado hooyooyinka qaar ilmihii canaananaya iyagoo tukanaya ba ilmihii macnaha fariisinayaan weeyaan qaar waxaa jira adigu iyagoo tukanaya safkiibay simayaan salaad buuna ku jiraa markaabuu qof saa u fiiriyo oo gacanta kusoo qabana waa soo jiidayaa weye soo dhawaabu ka wadaa ama haddaad soo dhawaa weydo lugtow kugu soo jiidaya lugtow saas kugu soo macnaha dhawaynayaa weeyaan salaad buu ku jiraa fiiri qaar waxaa jira saacadda fiirinaya qaar baa taleefon usoo dhacaa markaaba inta taleefoonka fiiriyaan oo qofka soo diray inuu yahay qof macnaha sam tolkan usoo dhacay inuu yahay shay fikti oo ah oo muhiim ah iyo inuusan ahayn bay fiirinayaan hadduu yahay waxaan muhiimayn meesha lagu celinaya wey hadduu yahay muhiimna waxaa laga yaabaa qaar waxay culammadu sheegayaan ugu ma ana arkinin sheikh baalin ka sheekaynayay salaadan ku jira igu soo celi mid yiri baa la yidhi salaadan ku jira igu soo celi war xaggeed salaad baad ku jirta maxay ta igu soo celi marka waxaasoo dhan waa baadil weeyaan ma la ogola waa diin la-aan salaada ilaahay intaad ku jirto iska dhaaf meel kale in la fiiriye nabiga horta waxaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam nabiga waxaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam qofka isagoo tukanaya meel kale hanqaloocaya ka warran baa la yidhi oo meel fiirfiirinaya markaasuu nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam daaka ikhtilaasun yakhtalisuhu shaydaanu min salaati axadikum buu yidhi waa shaydaan salaadii ou qofku tukanayey thawaabkeedii guranaya buu yidhi qofku wuxuu nabigu fiirinaya calayhi salaatu wasalaam ma la ogola meel inaad fiiriso meel ha isku fiirinin salaada marka la xirto xaggee la fiiriyaa maxallu sujuudika oon baa la fiiriyaa weeyaan meesha aad ku sujuudayso kor lama fiiriyo qofka kugu dhegan lama fiiriyo midigta lama fiiriyo bidix lama fiiriyo horay lama fiiriyo lugahaga lama fiiriyo maxallu sujuudikaa la fiiriyaa indhahaagu waa inay waa inay ku waa inaad ku aadiso sujuudda wejigu meeshuu qabanayo meel aanin ha fiirin khushuucaa lagaa doonayaa weeyaan ilaahay wuxuu ammaanay qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa liibaanay mu'miniintiibuu ilaahay yidhi oo salaadooda ku khushuucaya weeyaan dadka salaadooda ku khushuuca oo xibnahooda aan nuuxnuuxin oo meel kale aan aadin oo jawaarixdooda xasiliya oo salaada ilaahay ku tadabura qur-aankay akrinayaan ku tadabura dadkaas baa liibaana buu ilaahay leeyihi dadkaasaa liibaana allah nagu dara weeye marka salaada inta lagu jiro lama ogola afcaasha iyadana waa noo imaan doontaahe waxyaabaha dhibka ka imaanaya waxaa ka mid a qofku inuu iska riiraxyoodo isagoo salaad tukanaya baan dhahnay tanaxnux oo hadba iska yidhahdo iska tukanay haddana iska yidhaahdo hal xaraf kaliyahoo macnale hadduu ku dhawaaqo waa soo marnay salaadda waa ka bure weeyaan laba xaraf hadduu ku dhawaaqo yayba macno lahaane laba marxa hadduu ku dhawaaqo laba xa oo isku xigta waa ka buray salaaddu weeyaan kas hadduu ula yimaado ma la ogola adoo salaada ku jira inaad salaada xuruuf lagaa dhex maqlo xaraf waxa ah oo aan salaada akrinteeda ahayn ma la ogola weeyaan oo haddii dhuuntii oo dhan ku xiranto oo arrintu kaa soo fakato qufac kaa soo fakado ood isku celin weydo taasu waa dhib iyadu waa baab kale weeyaan wixii kaa soo fakadaah waxa kaleeto oo iyadana laga soo reebaa haddii ay cudurtoodo inta dhuuntii ku xiranto inaad rugni qawliya ku dhawaaqdo faatixadii takbiirtii maalanba hadday waxaan rabaa faatixadii atixiyaadkii salligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maba ku dhawaaqi kartid ilaa inaad riiraxyo samaydo tiraahdo bal codka furta maahane markaasna cudurdaar baad leedahay weeyaan waa lagu ogol yahaa baa la yidhi waa lagu ogol yaha weeye maxaa yaele waa rugni dhan baa kuu suura geli waayey ilaa inaad aada codka furta mooye taasna iyadana meesha ku jirtaa weeyaan waxa kaleeto waxyaabahaasoo dhan baa horta waxa weeye culummadu ay ka hadleen aad bay marka u badan yihiin waxyaabaha khatarta ah oo in laga fogaado loo baahan yahay waxaa ka mid a baa la yidhi haddii qofku uu arko haddii qofka uu arka baa la yidhi qof baa masalan ba waxaad aragtay guriga inuu soo gala doonaya qof baa idan adoo tukanaya buu yidhi assalaamu calaykum a adkhulu nabadgelya dushiina ha ahaatee ma soo galaa aayad qur'aan baad akriday udkhuluuhaa bisalaamin aaminiin aayadaasaad akriday ood uga jeedo soo gala aad uga jeedo idan kaliya haddaad uga jeedo salaaddu waa kaa buraysaa weeyaan idan kaliya hadduu uga jeeda baa la yidhi hadduu idan kaliya uga jeedo salaaddaaba ku buraysaa wey hadduu laakiin uga jeedo yacni waxa weeye uusan idan kaliya markaa uga jeedan qira iyo uga jeedo markaas qur-aan akrin ku buri maysa baa la yidhi marka masaa'il badan oo sidaasay ka hadlayaan weeye waxyaabaha khatartaa waxaa ka mid a oo in la iskaga digo muhiimka ay tahay salaada marka la tukanayo haddii imaamku ay wax ka qaldamaan imaamkiiba wax ka qaldameen mathalan imaamka hadday wax ka qaldamaan qaladka yaan lagu raaci ragcad shanaad buu u istaagay inta ishalmaamay halmaankuna qurbaha waa ku badan yahaa la yidhi aad buu ugu badan yahay meelba meeshay kasii adduunyada ay ka adduunyo badan tahay oo dadka ilaahay ka go-ay ay ku badan yihiin dunuubtuna waa ka tiro badan tahay weeyaan fitantuna waa ku badan tahay baa la yidhahdaa marka halmaankana hadda waxyaabaha badhalinaya waxaa kamid aba dunuubta nafteeda kamid a dunuubtaasaa kamid a weeyaan maxaa yeele wax kalea qalbigii ka buuxa khayrkii oo dhan baa marka mar walba ka baaba'ayo weey khayrkii o dhan baa hadba ka baaba'aya marka waxaa la yidhi haddii imaamku ou u istaago ragcad shanaad oo rugnigaa dheeraadka ou aado hadduu rugnigaa dheeraadka aado baa la yidhi waxaa la sameeyaa laguma raaco haddaad og tahay laguma raacayo weeyaan laakiin maxaa la sameeya imaamka waa loo digaa digniinsi subxaana allah ayaa nimanka laga rabaa dumarkana tasfiiq ou nabigeenu u jiidaya calayhi salaatu wasalaam gacmaho sidaa la iskugu dhifto weliba sidaa labada calacalood saa ha iskugu dhifanin gacanta rog sidaasaa loo rogaa weeyaan maxaa laga cararayaa tashbiihu lcibaadati bilcaada cibaado iyo caado in laisku shabaho la marka la ciyaarta un baa gacmaha saa la iskugu dhiftaa ahe cibaado maadaama shaygu uu yahay gacanta dhabarkeeda midigta dhabarkeeda ta sidaa ugu dhifo calacashaca dhabarkeeda dhexdeeda weeyaan yacni tasfiiq gacmo isku dhifasho ayaa sunno u ah dumarku inay imaamka ku ogeysiiyaan baa la yidhi hadduu khaldamo nimankana waxaa loo sunneeyey subxaana allah inay dhahaan subxaanallaahidaasu mar bay salaada kaa burin kartaa ogow imaamkii shaygii aad ogeysiinayda baad salaada ku buri kartaa xitaa oo say ugu buri kartaa haddaad iclaam kaliya uga qasado ogeysiin kale ah salaaddu waa kaa buraysaa baa la yidhi ogeysiin kaliya hadduu uga qasdo salaaddu waa ku burtaa weeyaan ee maxaa looga qasdaa subxaana allah bidikr dikri uga qasd ama dikri iyo ogeysiin ayaa looga qasdaa weeyaan waxa kaleeto oo iyadana khatar ah haddii imaamku qirada uu aqoon waayo dadka ramadaan kaleeto marka qur-aanka la akrinayo qur-aanka dhan iyo ku badanta haddii ramadaanka oo kale maalanba iyo wakti walbaba imaamkii uu suuradda garan waayo imaamku aayadda markuu aqoon waayo idda inta aayadda uu ku laalaabanayo horta looma sheego ma la ogola in loo sheego weeyaan dadka waxaa macnaha dhibaato ah asagoo aayaddii mar labaad la raba inuu ku laabtay hal mar lesoo kala boodayaan xaggaa midaa ka dhawaaqaya xagga midaa ka dhawaaqaya marka yow raaca waa wereera qofkii balow kaashe horta ilaa uu asagu garan waayo ka hor in loo sheega lama ogola weeyaan markii uu garan waayo waxaa sunno ah fad fadxi waxa la yidhaha in loo furo aayadda in loo loo sheego markaas loo sheegayo salaaddu waa kaa buri kartaa haddii aadan sida aan sheegayna aadan samaynin waxaa loola qasdaa yacni waxa weeye ogeysiin inaad ula qasado iyo qiradii weeyaan haddaadan laakiin aad kaliya uga qasado yacni inaad oon isaga kaliya aad u sheegto haddaad uga qasado salaaddu waa kaa buri kartaa weeye marka masaa'il badan oo sidaasaba macnaha waxa weeye ayaa soo gelayo weeye ayaa soo gelaya baa la yidhi fa in fataxa calayhi wa qasada ifhaamahu haddaad imaamka qiradii u sheegto ood fahamsiin uga qasado ama aadan waxba uga qasdin badalat isalaatu masaladaa ogaada weeyaan salaadda waa ku burtaa baa la yidhi waa ku burtaa weeyaan laakiin waxaa lagaa doonayaa waxa weeye in oon aayaddii loo sheega baa la yidhi oo maxaad uga qasdaya markaa atilaawa atilaawa looga qasdayaa weeyaan ama tilaawa maca talqiin alimaam baa looga qasdayaa baa la yidhi waxaa lamida markii imaamka ruuxu waxaa jira muballiq la yidhaahdo oo dadku markaysan makarofana haysanin markuu imaamku yidhaahdo allahu akbar soomaadna arkinin safka dambe qof jooga baa ummadda kale sii maqabshan markaasna wuxuu leeyahay allaahu akbar takbiirtaas imaamka midda uu kor u qaadayo iyo midda mid muballiqa dambe oo kor u qaadayo hadday labadoodu uga qasdaan iclaam kale ah takbiirta imaamka uu dadka kor ugu qaadayo hadduu uga jeedo dadka inuu maqashiiyo salaadaaba ka buraysaba bal iska dhaaf inuu dad tujiye salaaddiisi waa burtaa lagu leeyahy qasadkaas keliya bay salaadda ku buraysaa weeyaan idaa qasada aliclaama waxdah laakiin muxuu ku badbaadi karaa idaa qasada dikra takbiirtu waa maxay waa dikrigi ilaahay allahu akbar marka aad leedahay takbiiratlintiqaalaat baa la yidhahdaa takbiiraatulintiqaalaat takbiirtaas marka la rukuucayo marka la sujuudayo takbiirtaa lagu dhawaaqo haddaad uga qasado dadka inaad ogeysiidood maqashiido salaadda waa kaa buraysaa weeye ee maxaad ku badbaadi kartaa waxaad ku badbaadi kartaa inaad uga qasado waxa weeye dikriga ilaahay u qasad weeyaan aw idikri maca aliclaam ama dikriga ogeysiin ayaa looga qasdaa baa la yidhi masaa-ishaasoo dhan waxaad ka baran kartaa oo qofku uu ka ogaan karaa waa fiqhiga kitaabkii la dhihi jiray safiina salaad ayaana kulli uga soo hadalnay oo qofkii dhegaysta kitaabkaas waxaa hadda aan ka hadlayno oo dhan xaggana waa uga soo hadalnay oo cilmi badan baa xag ku soo qaadanay masalada markaad shuruudda midka tobnaad baan gelaynaa shardiga tobnaad waan ka soo baxnay tarkul kalaam shardiga kow iyo tobnaad alxaadiya cashara shardiga kow iyo tobnaad ee shuruudda salaadu ay laheed tarku alafcaali alkasiirati afcaashii faraha badneed oo laga taga weeyaan halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii labaatan iyo sagaalaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fii maa yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya ilaahay ha naga dhigo kuwa salaadooda ilaaliya oo ka fogaada salaadooda waxa fasaadinaya hada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu